waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
waxaa dhacda socaaday mararka qaarkood dhallinyaradu markay koraan oo qaangaaraan oo adduunka ay u soo baxaan in la weydiiyo halka ay ka yimaadeen oo markay dhahaan soomaali baa nahay la yirahda af soomaaliga ma taqaanaa oo ay dhahaan ma naqaan oo waalidka dib ay ugu soo noqdaan oo hooyadii iyo aabihii ay dhahaan idinka ay beri waayey marka xataa dhallinyaradu markay waaweynaadaan way dareemaan muhiimadda af soomaaligu uu leeyahay laakiin weli waalidkii ma dareensana taas waa runta taas haddaan ka hadla gurigeyga ilmihii xiise uma hayo inuu af soomaali ku hadlo laakiin markay hadda teenager soo noqdeen su-aalaha lay weydiinayaa isku daya ayadoo af soomaaligii kelmado dhaho marka runtii arrintaas waa arrin oo dhab ah oo jirto because waxaa imaanaysa qofka markuu teenager noqdo inuu ogaado shaksiga naftiisa identitygiisa yani aniga aniga yaan ahay inteen ka tirsanahay barashada waa xaq in laisbarto qabiilka waa xaq yino anaga anagaa qabiilka xumeyna mooye dadku way isku gartaan waa la tacaarafu in laysku fahmo laisfa oo laisgarto dhinacee tahay anigii kula hadlayo waxaan isku dayay bulshada soomaalida inaan weydiiyo soomaalidao kale dhaqan waxay u lahaayeen xoolahooda sumad bay lahayd waxaan ku leeyahay adiga okay sumadda oo xoolihiina berigi hore awoowayaasha ma taqaana badanaa ma yaqaana xataa dadka waaweyn ma yaqaanaan gabar cadaana maalin noo timid waxay tiraahday dad badan oo soomaali rag fadhiyo qolamaa tihiin indhahay taagtaageen way diideen inay ka hadlaan qabiilkooda marka waxay tiri waaya aad uga hadli la-dihin qolada suudaanta marka la weydiiyo yaa tahay dinga luwa ajuul waxbuu sheegaa adiga qabiilkaaga maxaa u diideysa because haddii ay ka xishoonayaan qabiilka ee uu yahay wax foolxun ah waayo marka qabiilkii baa la foolxumay macnaha qabiilka wuxuu noqday in laysku canaado laysku colaado laysku dilo laakiin qabiilka soomaalida waaba waxaa dhaqankooda oo uu ka mid yahay ay isku taageeraan ay bulshada ay ku dhisan tahay marka runtii waxaan waxaan isdhihi lahaa dib inaan iskugu noqono oo aan isweydiino qabiilkeena iyo asaaskeena iyo dhaqankeena iyo qolo walba degaankay ka timid dad bay deris la tahay laakiin annaga waxay noqotay wax walba colaad iyo iyo inuu xabadka un kor loo taagtaago laakiin wixii besigii dhan baa lumay waa gartay socaadii tan ugu dambaysa anigu afartan sano ka hor baan baadiye kasoo tegay baadiyaan ku dhashay welina waa xasuustaa sumadii geelayaga alif iyo xidig buu ahaa marka ugu dambeynta maxaad kula talinaysaa waalidiinta soomaalida waxaan jeclaan lahaa inay ka hadlaan oo haddaynan aqoonina ay dhahaan anaa baraayo oo soo baxaan ay bartaan ee ayaga dhexdooda xataa ka sheekaystaan hadda alif iyo xidigaas qiimuu leeyahay sababtoo ah anaga aniga kula hadla hadda xiisaan xiisaan u haya magaaladan ku dhashay ma aqaana laakiin waxaa igu baraarujiyey qof markuu ku yidhaahda alla gelini oo two thousand twenty aa laga hadlaya nineteen dagaalkii koowaad ka hor ayaa weli daaqay mina waxaas weydiisee ku dhacday haddana waxaan fahmay markaan dawladda soo aadnay in ay jiraan hadda kasoo qaada dadka nala nool new zealandka sumaday leeyihiin sumadooda waa kan qiimaha badan oo ay sharaxaan aboriginalka sidaasoo kale markaan waxaas arkay baa waxaan baaba ilan soomaalida sumad bay lahaayeen laakiin maanta nin oo oo aada shaah la cabtay oo weli sumad sheegaya ma maqasho so das waxay ka mid tahay in iyaalkii la bara weeyaan oo anagii aan barano haddaa ilmihii muxuu bartaa hooyadii aabihii baaba aqoonin oo qiimihii fahamsaneen mida kale naceeb waxaan ugu jira waxaan ka soo baxnay dagaalkii waa run maybe dagaalka u keenay yani ah soomaalidan baaba nacay ooba qof walba magacii soomaaliguu rabaa inuu bedelo wuxuu rabaa inuu bedelo uu ka dheeraado marka runtii qolo walba waxay leedahay dhaqan waxay leedahay wax u gaara waa inaan aan ku faana aan aan noqonaa yani qof oo yani qiimeeya oo proud ah meesha ka yimid iyo wuxuu yahay in guriga oo laga muujiyo oo reer walba ay cuntadooda dhaqankooda ay xoojiyaan taas waa wax waajib oo saaran qof walba oo family ah hadday bulsho aan dhahno wel communityga iskool may noo sameynin because adiga maadan soo weydiinin arrimaba aadan dhihin iskool xaggeen ka hela haddaad dhihi lahayd baahida markaas waxaa la bilaabi lahaa okay beriyaan qol soo raadinayna laakiin waa ina waalidiinta ka hadlaan
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho